bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin faylaa khiyaar ee ka dhowaada warka hamiinamo ee idaacadda warsan qodobadaysinka dheega doontaanna warkan hamiinamona waybaa ku mid ahaa madawiinaha soomaali maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wiba isu ku hadalay dhibaatada haysatay ciidanka xooga dalka soomaaliya wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya wiba usagee kaadeeray magaalada baydhabo maamulka gobolka hiiraan waybayo ku hadleen qaraxii geeka use kudhiya magaalada beledweyne dadka dhamadi weerar kudhii muqdisho somalilan wayba yeeshay deynti shan boqol kun oo askari endar hayta dalka mayarmar baraadka banaankan waybaa ku mid ahaa booliiska nigeria kurooga soomaaliya ka nagadahayan dalsho sagaalan qof oo ka dhamatay dhulgari kudhii marooka jabhadda rohingo oo xabada roojang i weliba cudurka daacunka oo fara badan ka hayay dalka konga
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidyaal hamiin fayla hamiinnamo axad awasnignaha kala hayta taaragdanyak eedanta tumanka bilo sagaalaa sanadka lamada kuntum iyo toddobada ka dhowaada warkii oo bisanga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ku hadalay dhibaatada haysatay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wayba uu sheegay intay ciidamada soomaaliya haysata qalablaan xayiraada dhinaga hubka ee soomaali saaranya ka tilmaamay madaxweynaha tokumida ee qabadoonka wiin ee horsuran reed hangnagowka ama reedankabadowka ciidanka xooga dalka balse wayba uus xaqiijiyay intii dowladiiyo sameeya hayta dadaal kasta oo laga tayayo ciidanka qalabkooda
dhaliilahaasi waxaa qayb ka ah ciidankeenu discibliin ma laha haddana waxaan arkaa sida tababarkan iyo la ii siiyey warbixinta inaad haysataan discibliinkii ugu fiicnaa waxaa kaloo lagu xantaa oo la yidhaahdaa qalab ma haystaan ciidan waa dhabtaasi waxay ka timid duruufta adag ee dowladda ay ku jirto iyo dhibaatada dhaqaale eena haysata iyo cunaqabateenka hubka ah oona saaran taas ka timid tan ugu muhiimsan waxay tahay waad dhimanaysaan dhiiggiina ad u daadinaysaan naftiina ad u huraysaan kaneecaa idinku cunaysa dhuufaysadaa noogu jiraa maxaa loo dhimanayaa maxaa dhibkaas loo marayaa waxa weeye su-aal loo baahan yahay in la isweydiiyo su-aashaasi jawaabteeda waxay tahay oo marmarka qaarkood dhaliil noqota ciidankeenna laguma tababaro waddaniyad wadaniyad lama geliyo
madaxweynaga waa madaxweyne farmaajo ayaa hadalkan ka sheegay kureen markiisu shalay khudbad dhiirigelin haytinjeedi askartaradii koran dhaafasa tum ila makung oo tababar gaaranka dareer dugsiga genaraal jordenga wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya wayba usagee kaadeeray magaalada baydhabo faahfaahinta warka muxudiin xasan maxamed xusni iyo ninhaya garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxaa ku soo dhoweeyey wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo maanta baydhabo soo gaaray wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed xildhibaano odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidanka wasiirka gaashaandhigga ayaa ugu horeyn waxa uu kulan la qaatay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi iyo qaar ka mida wasiirada maamulka kadibna waxa uu xarunta taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka militariga kula kulmay wasiirka amniga iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga genaraal ibraahim yarow oo ay arrimo amniga deegaanada koonfur galbeed ku saabsan ay ka wada hadleen kulamadooda kadib waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka amniga koonfur galbeed xasan xuseen eeley iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga genaraal ibraahim yarow oo wasiirka gaashaandhigga soo dhoweeyey
alxamdulilah mahadda maanta waxaan ka soo gaaray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo booqasho ku yimid magaala madaxda gobolka baay ee baydhabo halkaasna ku yaalla taliskii qaybta lixdanaad ee xooga dalka soomaaliyeed runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay wasiirka wasiirka oo markii hore ahaa barasaabkii hore ee gobolka baay kadibna wasiirkii difaaca ee soomaaliya noqday runtii aadaan ugu faraxsannahay waan soo dhowaynaynaa wasiirkeenna runtii waa wasiirkii ugu horreeyey ee noo yimaada dowladda federaalka oo taliska qaybta yimaada waana taliskiisii isagu xukumay runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay wasiir soo dhowow magaaladaadii ku soo dhowow taliskaagii qaybta lixdanaad ku soo dhowow oo xooga dalka soomaaliyeed runtii farxad weyn ay noo tahay inaad maanta na soo gaarto adiga iyo waftiga aad hogaaminayso aad ayaa idiin soo dhoweynaynaa waana mahadsantihiin
wasiirka gaashaandhiga ee soomaaliya oo hageeri magaalada madhawa weli la aamudana wasiirka galaaw deegaanka deegaanka uu kaada ku tagtay guddoomiyaha gobolka adan kuhaytima insha allahu tacaala wali kale hoole adan kooyti iswaraysiiya eedakeyda kubalin doono insha allahu muhiimadda wali nimata inuu nahadlo waayn qaybta lixdanaad araga hayta ee saraakiiliya wali diyaarmeeyeen inay la dagaalamaan cadowga wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa dhankiisa sheegay in arrimo ku saabsan xaaladda amniga iyo ciidanka uu ujeeddada socdaalkiisa ay tahay isagoona sheegay inuu booqan doono gobollada bokool iyo gedo waan ku faraxsanahay inaan maanta imaado qaybta lixdanaad howlaha aan u nimidna insha allah qaybta taliskeedii ayay nooga bilaaban doonaan inteeda kalena sida gobolka gedo ciidamada jooga iyo bokoolba insha allah in la booqdo oo la soo arko oo magaranaysa arrimihii quseeyey baahidooda iyo shaqadooda iyo intaba ka quseeyey ka wasaarad ahaan iyo ka dawlad ahaanba insha allah ayaanu hordhac u nahay tiimkaasna way tegi doonaan gobolka boqool iyo gobolka gedaba si ay u dersaan ama ula socdaan howlaha ciidan ee noo socda taasoo loogu talagalana loo gol leeyahay in ciidankii tayadiisii iyo howladii howlihiisii dardargelinteedii laga shaqeeyo insha allah marka qaybta lixdaan hawshan inoo dhamaataan haddii la idhaahdo qaybaha kale sida qaybta afartan iyo saddexaad labaatan iyo koowaad intaba labiyo tobanaad intaba howlahooda dhan hadlo ayagana waa sidoo aan hadda qaybta lixdaan u bilownay iyo ayagana loo tegi doonaa maamulka gobolka hiiraanya wayba wasi ku hadalay qaraxii geeka kudhii bartamo magaalada beledweyne warkan wayba beledweynahan inku diray bashiir cabdulaahi ismaana maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay bartamaha magaalada beledweyne qaraxan ayaa waxaa ku dhintay saddex qof oo ka mid ahaa qofkii isqarxiyey guddoomiyaha gobolka hiiraan cumar aadan deeqow ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qaraxii ka dhacay magaalada beledweyne saakib magaalada beledweyne waxaa ka dhacay qarax oo nin ismiidaamis ah ninkaas oo mataqaanaa runtii meel biibitoo dadka ay fadhiistaan oo iskaga sheekaystaan biibitadii ay ku qarxay alxamdulilah se wax u rabeen ma noqon laakiin waxaa ku waxyeeloobay dhaawac dadweynaha iyo laba nin oo dadweynaha ka mid ah allah u naxariista labadaasna way ku dhinteen walaalahaas axmed maxamed khaliif waa agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada beledweyne waxaana isbitaalka la geeyey dad kala duwan kuwa oo ku dhaawacmay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyne maantay runtii waxaa dhacay arrin aad iyo aad dhibaato weyn mashaqo weyn ayaa ka dhacday kadib markii uu qof isqarxiyey iskuna qarxiye meel maqaaxi ah maqaaxidaas oo dad badan oo shacab ay fadhiyeen ilaa hadda tirada dhaawaca isbitaalka la soo gaarsiiyey waa shan iyo toban dhaawacah iyo dhimashada oo gaaraysa saddex ruux runtii waa arrin aad musiibo u ah maaragtay dhibaatadaas maanta soo gaartay dadkaas aad iyo aad maaragtay ayaan uga naxsannahay ilaahayna wixii dhaawacna allaha caafi wixii dhinteena allah u naxariistaan leenahay dadka ku dhaawacmay qaraxan ismiidaaminta ah ka dhacay magaalada beledweyne waxaa ka mid ahaa saddex wariye oo ka howlgelayay magaalada beledweyne waxaana wakiillo ay u ahaayeen telefishinno iyo idaacado madax bannaan qaraxan ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyne ayaa si aad ah waxaa loogu dareemayaa saamayntiisa magaalada beledweyne bashiir cabdullahi cusmaan idaacadda warsan beledweyne meel warkaasi ugu kooyahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo anka yaraan sagaalan qof iyo ka dhamatay oona tiro kalena iyo dhaawac ku deri saasoo kale nuusa dareer gurmad dad badan laagu ku saarahay dhismo hoostiye dowladda ayaa xaalad degdeg ah anka ka dhawaaqday gobolka kaxaza ee koonfur galbeed dalkaas mexico waybana gobolkaas keliya la sheegay intii oo ka dhammadeen daddeerayeen toddobaatan qof afhayeen hadalay dowladda mexico ayaa sheegay inta dhulgariirka museeye diinka xooga badanaay ee qarnigan labaatii koowaad ka dhow dalkaas jabhadda muslimiinta rohinga ee ka dagaalamahay gudo dalka mayarmarya isyoonka ka dhawaaqan xabad joojin dhaqangalahasi geeka siga waa si gargaar bani aadanamo landeersi galbeedka dheer ee dalkaasa jabhaddan yaanka baaqan ciidamada la dagaalamow ee dowladda mayarmar antii qaadata go-aankan lamid ee jabhaddan yaway baayoor lama toddobaad ka hor weerarka qaadana ilaa soddon saldhig oo yalayeen booliskii militariga mayarmar way banasaas ka bilowday colaadahada ku teegan gobolka colaadahada teegana colaadan ya dhaliydii inti dada ka dhow sadde boqol oo kun oo qof oo ay rohinga iyo kubara kacaan iyo ambara kacaan dalka bangaladesh way bana ciidamada dowladda iyo kooxo taageersan la ka eedayay barakacinta qowmiyadaasa jabhadan yaanka baaqin hay-ado gargaarka antiyo kaalmayaan dhammaan dadka ka nool deegaanada iyo colaado saameyti anka dambeyntiina hay-ada caafimaadka adduunka ee w h o ayee walaac ku muujiday baaxadda cudurka daacuunka ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga konga hay-adan yee sheegtay intii cudurka daacuunka konga uusu deeri heerkeen ka xumaaye shan boqol labaatan sideed qof iyo cudurka daacunkanka ka dhamatay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga konga sanadkan uuna ka guda jarnaa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay inti dalkaas laa ku sheegay labaatan afar kun oo kiise oo cuduro daacuun ee hay-adan iyo intaas ka dartay inti daacuunkan uuse saameeyay labaatan gobol oo kumid ee labaatii li gobol ee ee uuse dalkaas konga ka koobanye goobo uuse cudurkan daacunku sameeya waybaa kumid ahaa caasimada dalkaas warkii hamiinama dhagoonsadyaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareertagna surunkunganinkeege anti warkanka lamid reedinku kurmaana sidaas iyo nabadgelyo